ah waayidda uu waayey min alhinaa amaa mancinta lagaga manciyey min alhinaa xoolaha fa saylu daadkuba xarbun wuxuu la dagaalamayaa lilmakaani alcaaliyi makaanka sare amaa meesha sare ayuu la dagaalamayaa haddaba kolkaynu ninkan eegno inan buu damcay inuu la hadlo wuxuu ku yidhi inanay ninkii kariimkii hadduu bilaa shaqo noqdo waxba ha yaabin oo adduunka ha ku qiimaynin wax oo hays odhanin ninka bilaa shilinkaa ama bilaa shaqada ihi waa nin liita hays odhanin waayo ma liito nin kastoo bilaa shaqo ihi hadalka noocaa u dhigan ayuu deliil u sameeyey wuxuu yidhi miyaadan arag ninka kariimkii ihi hadduu bilaa shaqo noqdo nin xun ma aha waayo waxaa deliil u ah buu yidhi buuraha meesha ugu sarraysaa waa bilaa biye-e miyay xun yihiin miyese waxa mise xumaa lagu sheegi karaa wuxuu tilmaamayaa inay adduunyadu daadka oo kale tahay ninka kariimkiihina buuraha heerka meesha ugu sarraysa oo kale uu yahay nin ku nool haddaba tashbiihan kalaamkan baan u jeedaa waxaad ka soo iska istikhraaj aad kaga samayn kartaa inuu jiro tashbiih dimniya tashbiih dimniya oo ku dhex jiraa inuu jiro ayaad arki kartaa laa tunkiri ha inkirin cadala alkariim ninka kariimka awaayida min alghinaa qaninimadii iyo xoolihii uu waayey fasaylu daadkuba xarbun lilmakaani alcaali kolkaa intan dambe ayaa mushabahu biigiiya intaa horena waxaynu ka soo qaadanaynaa mushabihii macnahaasi uu iska cadyahay imaamu shaafici aad bay hadalkiisa ugu badnaan jirtay waxaa ka mid ahaa tarju najaata walam taslub ariiqatahaa tarju najaata maxaa doonaysaa buu yidhi nabadgelyo walam taslub ariiqatahaa ariiqeegiina ma qaadaysid buu yidhi ina safiinata laa tajri cala alyabasi ina safiinata laa tajri cala alyabasi kolkaa doonidu buu yidhi beriga ma ma lugayso oo ma mari karto badda mooyaane bimacna ahaan waxa aad doonaysaa waa waxaan suurtagal ahayn waxaana deliil u ah mi wuxuu la mid yahay dooni la yidhi maxay ha martoo kale beri ha martoo kale waa waa mushabahbiigaad ka soo dhex saaran kartaa waad aragtaa baan u malaynaya sidii sheekii kale yidhi fain tafuq ilanaama wa anta minhum faina almiska bacdu dami lghazani fain tafuq ilanaam haddii nebiy llaahi maxamedow makhluuqa aad ka sharaf badan tahay wa anta minhum hadda adigoo makhluuqiina ka mid a wuxuu wuxuuis odhanayaa war ma nin dadku ma waxa dhacaysa nin dadku ka tirsanaa haddana dadkana ka tirsan kana sharaf badan kolkaasuu ku yidhi faina almiska bacdu dami lghazali miskigan yare udgoone adduunku isku wada haysto miskigaasina waa qayb dhiigga ka tirsano haddana muna dhiigga ka sharaf badnayn isagoo dhiiggii ka tirsan wuu ka sharaf badan yahay nabiyullaahi maxamed iyo ummadda ka tirsan ayuu haddana ka sharaf badan yahay kolka waa tashbiiha dimnigii waa hadalka noocaa u dhaca oo kale fain tafuq ilanaama wa anta minhum faina almiska bacdu dami lghazali waa laga baxayba qaala ibnu ruumi ninkii ibnu ruumi ahaana wuxuu yidhi qad yashiibu lfataa walaysa cajiiban an yura nawru fi lqadiibi aratiibi qad yashiibu wuu ciraysan karaa buu yidhi alfataa inanku inanku wuu ciraysan karaa walaysa cajiiban wax lala yaabase maaha buu yidhi an yura nawr ubax in la arko fi lqadiib laanta in lagu arko alratiib ee qoyan laanta qoyan baarkeega inuu ubax yar in lagu arkaa ma wax lala yaabaa buu yidhi ninkani wuxuu tilmaamayaa qad yashiibu lfata nin iska da'yari inuu ciraysan karo kolkaa ciradu cimri kuma xidhno buu leeyahay ciradu cimriga kuma xidhno oo nin gaboobay un ciradu kama soo baxdo waayo inan yar oo labaatan jir ah ayaa ciraysan kara buu ku yidhi qad yashiibu lfataa haddaba sidaad garanaysa qad yashiibu lfataa kolkuu yidhi inan yaroo ciraystay xaaladiisa ayaa mushabaha aydana garan haddaba inanka yar xugun baynu u sheegnay a shayb ciro ah xukunkiibuu doonayaa inuu inuu deliil u sheego ku yar imuu ciraysan karaaba waad isweydiinaysaa ma garanaysaa wuxuu ku yidhi walaysa cajiiban an yura nawru fi lqadiibi ratiili laan yaroo qoyani mayna ubax bixin karin buu ku yidhi laan yaroo qoyan mayna ubax bixin karin laantu wayba qoyanta waa kii yaraayoo kale ubaxanna waxay ku tashbiihin ciradii oo kale uba ubax ka soo qaaday kolkaa waxaa jiray nimanka udabadu iyagoon dee bicayni shariica wax ku eegaynin awal hore waxay ku murmi jireen ay naftu kaga dhacday ciradu waa wax qiimo badan iyo ma aha wax qiimo badan ciradu waa wax xun iyo waa wax fiican ayuu dad idil iyo udaba idil wakhtigu kaga lumay iyo gadhkaasi ka hadlaano gadhku waa nin noocaasu ka soo baxaa iyo nin noocaasu ka soo baxaa waayo udabada haddaad aragto bedhkood baad ku qoslaysaa xikaayaadka gadhkaa un kolkay ka hadlayaan iyo intay gadhkaa una ka gabayeen maanta oo dhan ama ay ka sheekaynayaan ninba deliil buu keensanaya nimankani kuma eegayaan cayntii shareecada ishii shareecada wax kuma eegayaan laakiin waa aragti maskaxdooda ah iyo maskixiyan iyo falsafad ayay doonayaan inay wax ku sharxaan kolkaa nin adiiba ayaa isagu cirada ka hadlay ninkani waa ka yidhi isagu maahaa ciradiiba wuu ammaano wuxuu yidhi waaba ubax yar buu yidhi ciraadaba waa ubax ubax weeyaan kol haddii uu nawr ku tilmaamay nawr ubaxoo kale hadday tahay ma waxuma lagu sheegayaa de waa siduu sharcigu qabiy saw maaha cirada maad iska jari kartaa miyaad nici kartaaba saw nuur maaha nabiyullahi ibraahim baynu garanaynaa calayhi salaatu wasalaam iyo xadiidkiisii kolkaa rag noocaasay ku tilmaamayaan ragna waxay leeyihiin ciradu waaba shar bay leeyihiin udabada barh kamid ka- ka tirsani ciradu wax la soo dhawaystaba maaha weligaa haddaad ciro aragto ka dheeroo bay ku leeyihin waa calaamaddii geerideeda iska ilaali bay ku leeyihin kolkaa iyaga laftarkoogu kolkii wax la weydiiyey waxay dhahdeen annaguba nusuustan baanu dib ugu noqonaynaayo mid iyaga ka tirsanaa baa yidhi low ra'a allaahu ana fii shaybi khayran jaawarathu labraaru fi lquldi shiiban low ra'a allah buu ilaahay hadduu ka og yahay fi shaybi khayran cirada hadduu inuu wax khayr la yidhaha uu ilaahay ka og yahay buu yidhi jaawarathu labraaru fi lquldi shiiban ahlu jannuhu aakharo wada ciroolayo way noqon lahaayeen buu yidhi ahlu jannihii maxay yihiin aakharo kolkii la tago waa wada sadden jirra sow maaha saddexiyo soddon jir sow ma wada ahaa wada dhallinyartima madow wuxuu yidhi taasi waxay daliilu tahay ehlu jannihi baa hadduu ciro yeelan waaye baharsinayna khayr lahayn khayr ma lahayn noo soo dhaweynina buu kaasina leeyahay kolkaa waa udabadii isku celin jirtay laakiin inagu waxaynu uga jeednaa qad yashiibu lfataa inanku u cefaysan karaa buu yidhi xukumkaasuu doonayaa inuu daliilu keeno walaysa cajiiban miyaaba lala yaabi karaa an yura nawru ubaxa in lagu arko fi lqadiibi ratiib laan yaroo qoyan inuu wax ka soo bax nacay ma wax lala yaabaa buu ku leeyahay laanta yar wuxuu qoyaan ugu tilmaamay dee waa inankii yar sidaynu garanayno waa inankii yaraa iska da'da yaraa ee fataa uu inoogu tilmaamayey nuurkan nawrkan ubaxan yara yeelanaysaana nawrka ubaxa ay yeelanaysaana waa ciradii yaray ayuu ku tilma ayuu ku tilmaamanaya laakiin almuhim tashbiiha meesha ku jira saxdeehi waa inaan ciraystay xaaladii iyo laan yar oo qoyan ubax yaroo ka soo baxay labadaas doonayna isku tashbiihi waa dimnina waa dimniyo dee miyuu muuqdaa tashbiihaasi mushabihi mushabbigaada may muuqdaan mise kolkaad adigu macnaha eegtid umaad garanaysaa wax isku yar shabahnay inuu meesha ku jiro markaa umaad garan kartaa wa qaala abu ayib abu ayib ninkii la odhan jiray wuxuu yidhi ninkii mutanabi la odhan jiray baa kolla abu ayib la yidhah kolla mutanabi waa isku midu abu ayib iyo mutanabi isku midun weeyaan wuxuu yidhi isaguna من يهن يسل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام من يهن ننك حماده ee fududaade buu yiri yasul waxa u sahlanaanaya alhawaan wax kasto xumaada calihi dushiisa ku sahlanaanaya nin xun hadaad aragto nin xun wax kasto laga xishoodo ka xishoon maayo wax laga yaabo dariiqaasu kaadis la taagay nin xun waayo ceeba uma arkatay waayo waa nin dhintay oo damiirkiisiiba waxba dareemaynin waa xikmad caadiye weeyaan man yahun nin alla ninka xumaada يسهل وحا فضضاضع الهوان وحي حما إليتي أي عليه دوشي سكو فضضاضع سو ما أرنين كستوى حنبا وحا حنك ما حشوضا سو ما أرنين حكم كاسو دون يأينو دليل سمعيو أو قلبك كما قبنا يو حما هنو سمعيني طريقة يشارع يو مدرح يروح كستوى سمعيني كما نحنو سنو كما دنقمي دليل بو سمعيو حيري ما لجرح بميت إلام ما لجرح بميت إلام نم بنتاي أو نفط كبحضي haddaad dhaawac ama nabur soo gaadhsiisid naburkaasi miyuu xanuujin waa saasoo kale ubukuya nin dhintay ood iminka nabur nabur yaroo ku yaallay taataabanaysid ood isleedahay haddan qabo ama ha xanuunsado waa noocaasoo kale ubuya kolkaa tashbiiha meesha yaalla waad aragtaa waa tashbiihii dimniga ahaa tashbiih muuqda maaha ninkan xun ee dee isagoo nool qalbiga iyo damiirku uu ka dhintay waa nin dhintay oo kale siduuna kaasi u xanuunsanaynin naburadaa ku dhacaya ayuuna kanina waxa laga xishoodo uga xishoonaynoo kale ka dhigan tahay من يهن نك ليتا يسل وح سهلناذا الهوان وحي حمابا عليه دشي سكو سهلنانيا ما لجرح ضاوع أما نبرك أماها أو بميت نند انتي كيالا إلام وحنونه البحث قد ينحوى أقستيا الكاتب نك قراغيه أو الشاعر أما نك قبياغيه منحا جهاء أقستيا أو من البلاغة بلاغة كمدة يوحي فيه وحكو كينيا أما أكوكو سينيا أكوكو درينسينيا بتشبيه تشبيه أيو كدرينسينيا من غير أن يصرح به كيون عطين في صورة ولبناء من صوره سور سوروين كيسي كمدة المعروفة إلى يقاني وحكو درينسينيا تشبيه وإساقون ولبناء كو عطين صورته لقو يقاني صورته لقو يقانا وامحي من صوره المعروفة بويري هل قال لنبركوبة آيات كقمانيسا صورة تشبيه معروف إلى يقانو هل قال سكوكو شيريا يفعل ذلك سداه سمينيا نزوعا لا حشا أيو سمينيا إلى الابتكار ibtikaarku u leexanaya wax isaga aan looga horreynin uu imika samaysta ayuu doonaya iyo wa iqaamatan oogid lidaliili daliil uu oogayo cala alxukmi xukumkiina uu ku oogayo alladii xukumkoo asnadahu uu u tiiriyey ila almushabahi mushabaha xukumkii mushabaha uu u sugayna daliil buu u samaynaya iyo wa ragbatan jacayl fii ikhfaa'i tashbiih tashbiiha qarintiisa uu jecel yahay لأن تشبيه تشبيه كلما دق مركز توقر صوناضا أو خفية وخفي النقضة كان وحي نقول يا أبلغ مد بلاغ بضا وأفعل في النفس نفط نوح كسمين بضا بكلية انظر بل واحد يرأيكتا بيت أبي تمام أبي تمام بيت كيس بلاك فإنه أبو تمام يقول وحي ليه لمن إن أنت وحي كليه يخاطبها أولهد لي لا تستنكرها إنكرين خذوا الرجل نك نك إنه خالي كنقضة الكريم إكريمك من الغناطين نمرة فإن ذلك كاسي ليس عجيبا وحلا لما يابا ما لأن ضمم الجبال لأن ضمم لأن ضمم الجبال بورها باركوغا وهي أشرف الأماكن يضع أماكن تأوغو شرف بمن أشرف الأماكن يضع يو أعلى هذا لا يستقر فيها كما سبنا ما أصيب بيها بضان يسعانيا بهالك كما سبنا كران ألم تلمحونا هلك ميادا كدريمين تشبيها تشبيها سؤال شكويدية تشبيه الميادا بيسا كدريمين ألم ترى ورميادا نركينين أنه يسوي يشبيه إنه شبهه ضمنا سي ضمني إنه شبهه الرجل الكريم نك كريم كا المحروم الذين قنيني ماذا لو ديدي بقمة الجبل إنه كديديو وقد خلت كان مرناتي من ماء صيد فيه ضاقة ولكنه يسوي لم يضع مدن ذلك كصريحا سعد بل أتاوى ليمك بجملة جملة أي ليمك مستقلة مستقلة وضمنها وندمسي هذا المعنى معناها في سورة برهان سيد دليل أوكلا يقول سوريح قليل أو معناها دبود دليل كرقا ويقول ابن الرومي وحليه إن الشعب إنك قد يشيب وعريسان كرا ولم تتقدم به سنه دأوين يضين أهرين وإن ذلك كاسنا ليس بعجيب وحلا لا يابا معها إنه إنك عريسان وحلا لا يابا معها فإن الغصن لانتا الغض إيقيا الرطب الرطب إيه قد يظهر فيه وحك ظاهر كرا الزهر الأبيض أضح يرى عبد أياك موقن كرا فابن الرومي ابن الرومي هنا هل كان لم يأتي لما إيمان بتشبيه تشبيه لما إيمان صريح صريحة فإنه ابن الرومي لم يقل ما أرن إن الفتاة إنكو وقد محيد هلك وقد وقد هلك وقد محيد إن الفتاة وقد نسخوين كي ورمى ذيتي محو قرية وقد وخده بلسو ما هي قد مكت هذا دي اللغة العربية ما بناني إذا قد اسمك عشان قد واركتين إلي إذن ويديو قد ما اسمي بيقل قد فعل بلوية قاني سو ما هي كل اللغة العربية ما مسألة ذاتي كمت بناني وحان في الأيام هل كان يرى وإن قد لقد يا إن عينو صحنه waynu soo saxayna insha allah muqsubooyin kale iyo waxba inuu barbar dhigi doonaa kalqusni ratiib buu ku shabahayaa xiina izhaarihi kolka uu ubaxaysanayo walaakinahu isagu ataa bidaalika uu la yimid dimnan dimni ahaan buu ula yimid wayaquulu abu ayib wuxuu leeyahay ina aladii ka ictaada ka caado yeesha alhawaana waxyowga xunxun ka haada caado yeesha yasulu calayhi waxaa u fududaada taxamuluhu waxa xun inuu taxamul ku sameeyo walaa yata'allamu lahu kana xanuunsan maayo walaysa hada aliddicaau iddicahaasi maaha baatilan mid baatil ah لأن الميت هو دليل ميتك إذا جرح مركا لداوع لا يتألم محن صدو وفي ذلك كان وحا كسغان تلميح الإشارة با كسغان بتشبيه لإشارة في غير صريحة في يوم لبن العدين تشبيه مد عدما هي تشبيه مد خفي ويا ففي الأبيات أبيات واحد كدر ميسا الثلاثة أصدح لها ففي الأبيات ثلاثة تجد وذلك أركان تشبيه أركان تشبيه وتلمحه وانا أركيسا ولكنك أدق لا تجده هي لميسي في صورة صورة كهري ميسي أو من صوره صورين كيسي كاملة التي عرفتها قوة سوتقان صورين كلا يقاني أي مشبهون سيدا واضحة أو ثابنا مشبهون بيهون سيدا واضحة هذا تشبيه وتشب وحيورنا صورين كي نوعاي هاي وكلمها وهذا كان يسمى وحا لغم قعابا بتشبيه ضمني با لغم قعابا القاعدة أو الخلاصة التشبيه ضمني تشبيه ضمني جيه تشبيه نرتوى تشبيه لا يوضع فيه المشبه مشبه لما دغو iyo المشبه به با في صوره صوره لغما دغو او من صور تشبيه تشبيه سورooyinkiisa المعروفه la yaqaana bal yulmahani wala isharaya fi tarkibi tarkibkum ba lagu isharaya وهذا النوع نوعا يؤتى به ولا ليمادا ليفيد سي هو فائدهيو ان الحكم حكمك الذي حكمك اسند لا تيريه الى الى المشبه لو تيريه ممكن صورته قليل يعني sida ba shay cadaynaya inuu mumkin yahay waayo kolka la yidhaahdo fainta fuqil anaama wa anta minhum nebi maxamedow makhluuqana waa ka mid baa tahay waanad ka derajo sarraysaa bal joogay xukumkani ma wax jiraa oo mumkinaa faina dama bacdu faina almiska bacdu dami lghazali kolka la yidhahdo soo ma cadaynayo inu waxaan wax jira yahay oo mumkina markaa tidhaha man yahun yasuli lhawaanu calayhi intaa markaa tidhaahdo ninka liitee damiirkiisu dhintay wax kastaba wuu kama xishoonayo ma ma run baabaad is odhanaysaa wuxuu ka odhan maa lijurxin bimayitin ilaamu baladba nin dhintay waayo midna qalbigunbaa dhintay midna dee ruuxdii baa ka tagtaye baladba nin dhintay dhaawac buu ku yidhi ha xanuunsan kolka waxaan inuu wax wada mumkina yahay oo wada suurtagal ah oo adiladiisii wata ayaa isagaa tashbiiha dimniga ah ujeeddada ugu badan ee laga leeyahay uu yahay namuudaj qaala almutanabi ninkii mutanabi lo odhan jiray isana wuxuu leeyahay gabaygan وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد وحليه لكن وحو أماني سيف دولية آبه بان في ليا أيوة ذا أماني لبدو ذا بان إصاقي وأماني جري عالدي سبا أهيد إيا أضي يطلعي أيو أماني مركز إيغيو وحجري الله إلهي قبيقا أنكو أماني halkiisii buu dhacay buu yidhi halkiisii ayuu dhacay waa gabay ereyada ku jira ee ammaantiihi dadkii lahaa uun lagu ammaanay wax been lagu tuhmi karo iyo wax nin dee iddica uun la odhan karo ma aha buu yidhi kolkuu intaa sheegay uun buu yidhi wa fii cunuqi alxasanaa yustaxsanu lcubd dahabkuba wuxuu ku fiican yahay buu ku yidhi hablaha quruxda badan dahabku wuxuu soo bixi karaa buu yidhi inan qurux badani kolka xidhato unka quruxdiisuba soo bixi kartaa buu ku leeyahay kolka ammaantuba ile waxay soo baxdaa buu leeyahay ninkii lahaa ammaanta ninkii mutay uun ammaan kolka waa tashbiihii dimniga ahaa weeyaan taasuu tilmaamayaayo wuxuu yidhi wa asbaxa wuxuu ahaaday shicri aniga gabaygaygu minhumaa labada nin in ammaanayo fii makaanihi meeshiisii alla ilaah waa gabay halkiisii dhacay buu yidhi soo intaa ma odhanin wuxuu ka dambaysiiyey wa fii cunuqi alxasnaa inanta quruxda badan qoorteeda ayaa yustaxsanu la qurxistaa alciqdu kuushaba kuusha dahabkihiba waxay qurux yeelataa inan qurux badan qoorta kolkay u gasho buu ku leeyahay waad aragtaa halkaana waa tashbiihi oo dimniya waa tabti aynu ka soo hadlaynay un wey wa qaala waa mar labaad ayuu haddana waa isagii waa mutaraabi un weeyaan karamuun tabayana fii kalaamika maailan wayabiinu cidqu lkhayli min aswaatihaa karamun alla ilaha sharaf ayaa tabayana ka caddaaday fii kalaamika adiga hadalkaaga maailankiioo asal ah welibana ood awow ka awow aad asal u tahay wayabiinu ilain waa caddaadaa cidqu lkhayl fardaha kiisa catiiqee qiimaha badanba ilain qiimihiisu min aswaatihaa cideedunbuu ka caddaadaaye maahmaah baa jirta odhanaysa maahmaah ama waa iska shay caadiya oo odhanaya kallim tucraf bay yidhahdeen kallim tucraf kallim tucraf niyahow hadal ha lagu garte waxaa la yidhaahdaa ninka fariidka ah iyo ninka nacaska ah ninka aqoonta leh ninka jaahilka ah maxaad ku kala garan kartaa hadduu ninku aamusan yihi unu halkaa fadhiyo ama halkaa u taagun kaasi hor jeedo ma sheegi kartid ninkani aqoon buu leeyihi aqoon waxaa midna ma odhan kartid laakiin ruuxu markuu hadlo eed hadalkiisa maqashid ayaad odhan kartaa ninkani waa nin aqoon leh ama waa nin caqli leh ama waa nin nacasa ama waa nin jaahila kolkaad ruuxa hadalkiisa maqashid ayaad xukun kala iman kartaa kallim taqra war bal hadal ha lagu gartee bay yidhahdeen bal hadal ha lagu gartee haddaba wuxuu yidhi karamun alla ilaha deeq ayaa tabayana ka caddaaday fii kalaamika adiga hadalkaaga mar alla markaad hadashay nin deeqsiya inaad tahay ayaa lagu gartay buu yidhi maailankiiyood welibana asal u leedahay asal baad u leedahay buu ku leeyahay intaa kolkuu sheegay warbaljoogay ma nin hadlay unbaa hadalkiisa deeq laga garan karaa isweydiin mayna u baahnayn nin hadlay un hadalkiisa deeq miyaa laga garan karaa daliil buu keenayoo wayabiinu cidqu lkhayli min aswaatiha kelmad la wada aaminsan yahaa jirta oo odhanaysa farasku hadduu ciyo eeg cidaa cidiisaasaa laga garanaya faraska ad adag ee aadka qaaliga u ah iyo faraska dee xaraanka ee xun faraska xun iyo faraska fiican cidaa lagu kala gartaa bay yidhahdeen kolkaa wuxuu yidhi war miyaadan xusuusnayn wayabiinu cidqu lkhayl fardahaba wanaagoogu wuxuu ka caddaadaa min aswaatiha cidooduni de adigana kariimnimadeedu mayna tan unka caddaanaynin buu yidhi waa daliilkii waa tashbiihii dimniga ahaa aynu iminka un haynay weeyaan kana waa maxluul baan filayaayo labadaba uu kaaga shaqaynaya tamriinaat bayin warniyo bal waxaad caddaysaa almushabbaha midka mushabbaha la yidhaah iyo walmushabbaha bihi mushabbaha bihiga midka loo yaqaano wa nawca tashbiihna waad ku daraysaa tashbiihu nooca uu yahay fii maa yaatii waxaa imanaya maca dikri sabr kolkaad nooca caddaysana sababtana ii raaci buu ku yidhi oo hayga aamusi qaala albuxturi buxturi baa odhanaya daxuukun ila alabdaali wahuwa yaruucuhum walisayfi xaddun xiina yastuu warawnaquun nin buu ammaanaya wuxuu idhi daxuukun ninkani wuxuu aad ugu qaslaa ilal abdaali geesiyada ayuu usii qaslaa wahwa yaruucuhum hadda waa ka baqdin gelinaya geesigu kolkuu arko wuu gariiraa wuu ku leeyahay ninkan ninkanina waaba qoslaya laakiin waxay tahay buu yidhi walisayfi sayftuba waxay leedahay xadun af xiina yastu markuu boodayo iyo warownaqu nuur seefba haddaad aragto dee raggi raggii lagu leynayey lala dhex qaaday seeftuba nuur bay leedahay ay ku leedahay waa wacwacdii nin buu ammaanay wuxuu ku tilmaamay daxuukun ila labtaal geesiyadu usii qoslaa daxuugu waa amhilat mubaalaqa waa nin aad ugu qoslaa oo kusii farxa buu kuleeyahy kol alle kolkuu geesi arko dagaalka geesiyadu kolkay iska hor yimaadeen geesiyadu kolkay ka hor yimaadeen ayuu qosol dhacaa buu kuleeyahay maxaad u malayn fulaygana kolkuu geesi usii qoslayo fulay warkii ka waran hadduu fulay ka hor yimaado isaga kaa hadalkiisa badaa weeyaan fulayga maaha geesigu ninkani usii qoslaa daxuukun ila alabtaal abdaash iyo geesiyada markuu usii qoslayo geesigaa loo sii qoslayaana muxuu dareemaa wahwa yallucuhu geesiguna saas uu gariiraya markaa geesigu markuu gariiro ayuu isagu qoslayaa buu ku leeyahay intaa kolkuu sheegay warbaljoogey warkaasima wax jiraa ya nin dagaal ku jira oo widhwidhaya oo nuur ka soo baxaya ma suurtagalba wuxuu ku yidhi weli sayfi xadun xiina yasdumu rawnaqun adiguba maadan arag buu ku leeyahay seeftu kolka dagaalka lala dhex qaado caleedu markay qabato inay wacwac tidhaahdo seeftuba wacwacdan qosolkii ka dhigay seeftuba suuta wacwac tidaa buu ku leeyahay seeftuba hadday wacwac tidaan ina madoobaanin dee ninka na madoobaani isna waa wacwacdiisuu qosolkiya buu ku leeyahay halkaa haddaba tashbiihii baa loo baahan yahay eeg ninkan mamduuxa ah eeg xaaladda uu leeyahay ee qosolkan uu ka mid yahay ayaa mushabbah ah seefta sidaad garanaysid iftiinka leh ee bariiqa ah ayay mushabbahun bihigiina noqonayaan wejushabuhuna wuxuu noqonayaa maxay mid kastaba waxa ka dhaxeeya widwid widwid iyo welibana madaa geesiga waxa go-aan ka ah inuu raggaa dhex galu dhex qaado seeftana maxaa go-aan ka ah waxay ku dhacdo inay iyaduna kala jartaa go-aan ka ah wejushabihiina waa xaggan
ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونقون
وقال المتنبي متنبي باسنا بيت كان دنبي أورانيا ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام ومن الخير خير كواحا كميد بويلي بطء سيبك وحبحنت هذه بسانتي عني أنا حقا كار سانتي أسرع السحب ضرورها waxa ugu orod badan fil masir xaga socodka aljihaam baa ugu orod badan daruurta jihaamka la yiraahdo ku yimaado aaka daba ninkan mutanabbi ah waxba loo ballan qaaday maal weyn maal in la siiyo loo ballan qaaday waxa lagu yiri maal baad lagu leedahay inaad ina inaan ku siino wax bixintii loo ballan qaaday ayaa laga la habsaamay markay wax bixintii habsaantay inuu xanaaqo soo maahayn wadaada wixii la ballan qaaday iga habsaamay sidee weeyaan gabaygan tiriyo wuxuu yiri ومن الخير خير كذا waxa kamid ugu yiri bud usaydi kacani wixii adii ballan qaadi wax bixintaada iga habsaantay ma arkaysaa ugu yiri habsaanka ay habsaantay laftirkiisa ba khayr ugu habsaanka ay iga habsaantay laftirkiisa ba khayra masuurta galba biljoogay waxa habsaama ma khayr ugu leeyahay daliil buu sameeyo wuxuu yiri asra'u suhbu ugu yiri daruuraha waxa ugu degdeg badan oo ugu orod badan buu yiri fil masiir al jihad daruurta xagaajiga dhacda ma aragnay waqtigan xagaaga ee xaggan ka timaada ee dilaa roobka ah subaxdii xaggan ka soo yaacda daruurtaa daruurtaa miyadaan arag buu yidhi kolkaa waxaa jira wax kastoo degdegaa waa daruurtaasoo kale buu yidhi laakiin roobka weyni wuu soo gurguuranaya roobka daruurta hadday biyo badan leedahay wax degdega maaha buu yidhi adiga laftarkaaga waxaan adii ballan qaatee habsaamay waa wax aada u weyn buu yidhi oona filanay wa min alkhayri khayrka waxaa ka mid a bad-u saybika waxbixintaadaad habsaantay cani aniga xaggaygana ka habsaantay daliilkuna waa maxay asracu suxbi daruuraha waxa ugu orod badan في المصير حق الصعودك الجهام ضرورة الحقاقي نعم بر بلا يدعى صومالي بركض بر بيدعى بر ضرورتها برك اللي يدعى ضرورتها أياء وأرض بضم بكلية ضرورها بقى وبركتها حتى بمشبهي إيا مشبه به إيا وجشبه نوع عيسي إيا حتى ذكر سببك وحين سيدا إنه قرانينه حتى ها هبصامي حال كيسا أيا مشبهة مشبه به جينا وحكا لقاي محيه kan kale asracu saxbi fi lmasiiri ilhijaam uu leeyahay xaalkiisa ayuu mushabahun bihigiina ka dhigay tashbiihaasi wuxuu noqonayaa kii dimniga ahaa waa noocii weeyaan labada xataa kii marka dhaweydaynu soo maraynay dee maca dikri sababka yaraa waan ka tagno sababta maynaan sheegine mid kastaba wuxuu dimni u noqday sababta sheeg bay ahayd soo maaha dee midna tashbiiha looma sheegin sidii tashbiiha lagu yaqaanay sababta sheeg kolka lagu leeyahy waa inaad tidhaahdo tashbiiha looma sheegin sidii tashbiiha lagu yaqaanay maca dikri sabab waa intaa وقال نين كان مياد قرانيسا هو متنبئون وحيري
لا يعجبن مضيما حزن بيزته وهل يروق دفينا جودة الكفن laa yucjibanna ayuuna waxba ku yaabgelinin madiiman ninka dul- la dulmiyey xusnu bizatihi dherkiisan quruxda badanuu xidhan yahay haddaad hadduu ninku madluum yahay nin jeel ku jira ka warran haddii si fiican loo dhergiyo ama haddii dhar fiican loo xidho ma waxaad odhanaysaa maasha allah si fiican buu u raaxaysanaya dharka un xukunka mad ka qaadan kartaa ninku hadduu maxbuus ba yahay oo la dulmiyayo oo dulmi lagu hayo eg waxaa ka muuqda ku xukumi maysidoo waa nin raaxaysanayuun ma odhan kartid buu ku yidhi laa yucjibanna ayuuna ku yaabgelinin madiimanka la dulmiyey xusnu bizatihi dharkiisan uu xidhan yahay quruxdiisuna iyayna ku ku yaabgelinin buu yidhi oo nin kastoo dhar qurux badan xidhan ama dhaylo iska leh oo iska qurux badan ma odhan kartid waa nin raaxaysanaya buu ku leeyahay bal daliilu keen inuu arrinku sidaa yahay wuxuu yidhi wahal yaruuqu dafiinan jawdatu lkafani wuxuu ku leeyahay nin dhintay haddii mara xariira kafan looga dhigo miyuu ku farxaya ninku hadduu dhintay uu meyd yahay oo xariir yar kafan looga dhigo ka waran farxad may u kordhinaysaa miyuu raaxaysanayaa maad odhanaysaa maadaamuu xariirtaa xidhan yahay dee ninku dharku waa dharu xidhan yihiin buu ku leeyahay waxani kolkaa nin haddaad aragto si fiican waxu labisan ma odhan kartid waa nin raaxaysanaya iyo waa nin faraxsan iyo waa nin waxani qiimo ugu fadhiyo ma odhan kartid buu ku leeyahay laa yucjibanna ayuuna yaabgelinin madiiman ninka madiimka ee la dulmiyayo xusnu bizatihi dharkan quruxda badan uu xidhan yahay wahal yaruuqu miyuu miyuu qurxiyaa dafiina ninka meydka ah jawdatulkafan kafankan quruxdiisa iyo wanaagga uu leeyahay kaasi miyuu waxu siyaadinayaa buu ku leeyahay waa maya saw maaha dee tan kalena waa maya unbuu ku yidhi iyadana tashbiihanna waa dumnigii un wa qaala waaba isagii un haddana waa mutanabbi
وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام
wamaa ana anigu minhum ummaddanan la noolahay ka mid ma ihi bilcayshi bisababi alcaysh nolosha fiihim iyagaan ku dhex noolahay un kaga mid ugama ihi wuxuu tilmaamay niman buu la joogaa nimankan u dhaliilay wuxuu yidhi anuu nimankan kamaba tirsani buu ummaddan aan la noolahay reer hargeysahan aan jooga ma arkaysaa ka midba ma ihi buu qaba waaba noocaasoo kale yidhahdaa waayo bilcayshi fiihim waan ku dhex noolahay uune noloshani dee reer hargeysa igama dhigaysa adoo ku dacwoodo weeyaan sabab daliil buu keenay oo wuxuu yidhi walaakin macdinu dahabi raqaam dahabku sow dhulka ma dhex yaalla buu yidhi oo macdintiisu cara maaha dahabku sow carada kuma dhex jiro buu leeyahay carada lama degano laakiin ma cara dahabku ma cara waa maya sow maaha anna waan la deganahay buu ku leeyahay dadkanoo sida dahabku carada uula joogo ugu dhex jiro un baanu iskugu dhex jirnaa buu ku yidhi kolkaa wax lala yaabo meesha ma waa tashbiihii dimniga ahaa u wamaa ana anigu ma ihi minhum ummaddan ka mid ma ihi bisababi alcaysh noloshana ka- sababteed uga mid ma noqon fiihim iyagaan ku dhex noolahay walaakin macdinu dahab dahabka macdintiisu arraqaamu waa boodh buu ku leeyahay wa qaala abu firaas abu firaas alxamadaan waa ninkii maqtuulka ahaa ee la dilay aynu shalay soo maraynay gebagiisa isna beydkan uu tilmi- ayuu tiriyey muxuu odhanayaa
سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
sayadkurinii waxa ay xusuusan doona buu yidhi qowmi aniga tolkay baa ay xusuusan doona idaa jadda jidduhum dhabtu kolkay dhagowdo mar alla marka dhibaatadu ay ku timaado ayuu aniga tolkay i tabaabu leeyahay xafladaha iyo wanaagga iyo barwaaqada iyo waxaani layma xusuusta buu leeyahay mar alla markaa dhib dhib uu yimaado markaasaa laytabaa sayadkurinii qowmi welibana way tebi doonaan buu yidhi sayadkurinii qowmi qoomkayga ayaa i xusuusan doona idaa jadda jidduhum dhabtu kolkay dhagowdo mar alla markuu dhib yimaado ayaa lay dareemayaa buu yidhi fuljoogay ma runbaa daliil buu keeno wuxuu yidhi wa fi leylati dalmaa habeenka qudcurka ah ayaa yuftabad albadr dayaxaba waxaa la tabaa habeenka qudcurka ah buu ku yidhi waxaad arkaysaa nin edil oo meel joogo kolkuu kolkuu meel ku dhaco ama uu u baahdo ee madowgu uu ka yaabiyuuna odhanaya horta bishii misay ahayd oo dayaxii dib ugu noqonaya qudcur buu ayuuba guuraynaya wuxuu yidhi wa fi leylati dalmaa yuftaqadu albadru sidaa dayaxaba marka loo baahdo loo dareemo ayaa anigana lay dareemayaa buu ku leeyahy qoomkay ii dareemayaa waad aragtaa tashbiihaasi waa wada dimni haddii sababta caddee lagu yidhaahna tashbiih mushabbih iyo mushabbahunbihiga sidii lagu yaqaanay looma sheegin baad odhanaysaa sidii lagu yaqaanay lo- mushabbihuna wuu cadi yaho waa qaybta hore mushabbahunbihiguna waa qaybta hore xagga iskaga egyihiinna waa iska caddahay
تزدحم الغشاة في بابه والمنهل العذب كثير الزحام sariic baa loo yaqaanaa baxriga noocan oo kale ah tasdaxim way cidhiidhyamaysaa alqusaadu kuwa usoo qastaya fii baabihi ninkan baabkiisa ayaa laisku cidhiidhiyaa wuxuu yidhi ninkani waa kariim ummadda ayaa albaabkiisa meel alla meel laga kala maraa lalayahay ummaddu saa unbay albaabkiisa u tuban tahay buu ku leeyahy tasdaxin waxa iscidhiidhiyaya alqusaadu kuwii soo qastayey baa fii baabihi ninkan albaabkiisa isku cidhiidhiyaya dadka qaasidiinta ah ayaa isku wada cidhiidhiyey warbaljoogay marunba daliil buu keeno wuxuu yidhi walmanhalu lcadbu biyaha aadka u magacaani kaiiru sixaab cidhiidhigoogu waa badan yahay ninkani waa nin akhlaaq fiicanoo ummaddoo dhan baa kusoo wada dhawaanaysa buu ku yidhi kolkaa waa tashbiihii dimniga ahaa almuhim waxa weeyaan waxyawgaa iminka aynu aqrinay ee tirada badan waxaad ka dhaxasheen inaad fahantiin ama aad dareentiin tashbiiha dimnigiihi nooca uu yahay haddaba haddaad iminka kalaam aragtiin tashbiih dimniihi uu ku jiro sawma sheegi kartiin waayo kalaamka intaa waxaa intaa la eg aynu xataa tamar- tamaariinta aynaan caado u lahayn imaan inaan taxliil ku samayno waxaan isku dayayey tashbiiha dimniga ah inaad fahantiin qaabka uu u socdo iyo nooca uu yahay inaad fahanteen baan laakiin u malaynaya ma garateen waa noocaas oo kale tashbiiha dimnigiihi waxaa ka dambeeyana insha allah idinkaasi dhamaysanaya wabillahi tawfiiq
به الأمثلة قال البحتري دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرض في العلو وضوءه للعصبة صارين جد قريب وقال النابغة ذبيان كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب وقال المتنبي في وصف أسد ما غبرت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وقال أبو الحسن الأنباري في مصلوب مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليك إليهم بالهبات وقال أعراب- أعرابي في ذم امرأته وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح بسم الله الرحمن الرحيم أغراض التشبيه أيان هوكك بالله بدون إن شاء الله تعالى أغراض التشبيه وأجيدوين كالوصل أي تشبيه أما أهداف تلقي هي تشبيه أي أغراض لو يقانا شيخ وحدوني أينو تصارى يو إنو كان تشبيه كاستها ضبصيدة إنو أركي دونو ujeedada laga leeyahay ama muhiimadda laga leeyahay waxa weeyaan inta badan aqlabka kolkaynu soo qaadano waa shay u noqonaya mushabaha mushabahun bihiguna wuu jiraa laakiin waa yaryahay alamila bal tusaalayowgan ayaynu arki doonaa qaala albuxturi buxturi wuxuu leeyahay buxturi waa nin gabayaa ah lana garanayo oo caan ah oo layska garanayo gabaygiisii iyo waxyowgiisii oo dhanba wuxuu yidhi kiyoo buxturi ka hadlaya دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة صارين جد قريب وحدوريا إنه من أمانه ninka uu amaanayana wuxuu ku amaanayaa laba sifo ama laba tilmaamood ayuu ku amaanayaa labada tilmaamooduu ku amaanayo wuxuu yidhi daani ninkani waa dhow yahay ilaa aydi lcufaat kuwa baahan gacmahooga ayuu u dhow yahay washaasicun waa fog yahay can kulli nidin nin kaste oo kula tartamaya fi nadaa xagga deeqda iyo wa dariibin xagga waxbixinta ama waxyeelidda masaakiinta wax loo yeelayo kaasna aad buu uga fog yahay wuu tilmaamay ninkan laba tilmaamood oo iska soo horjeeda ayuu ku tilmaamay labadaa tilmaamood oo ku tilmaamayaana waxa weeye ninkani inuu dadka masaakiinta ah la joogo wakhti kaste ama aad buu ugu dhow yahay ninka miskiinkee u baahda ma waayayo cidna uma sii marayo albaabkiisu waa uu maftuux wuxuu tilmaamayaa kolkaa ama wuxuu talmiixinayaa xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga uu lahaa allahuma axyinii mis- miski- eh, miskiinan wa amitnii miskiinan waxshurnii fii zumrati almasaakiin waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiistay ilaahayna uu ka weydiisanayay inuu ilaahay nooleeyo masaakiinta macooga dilana masaakiinta macooga soona xashriyo masaakiinta macooga waayo miskiin in lala saaxiiba waa qiimo aad u badan kulama saaxiibaysid ujeeddo adduunyo kulama saaxiibaysid aqraad kale kulama saaxiibaysid tijaabo waxaad kula saaxiibaysaa waa ilaahay dartii iyo welibana adiga oo xidhiidhinaya kuna xidhiidhinaya sidaad garanayso jeebkaaga inaad wax uga siiso wuxuu yidhi ninkanuu ammaanayo daani ninkani waa dhow yahay ilaa aydi lcufaat kuwa baahan qacmahooga ayuu u dhow yahay oo kuwaa baahan gacantooda kama fogo bimacnaa jeebkoogu qacmahooga kama fogo wax alla waxay uga baahdaanba way ka helayaan washaasicun waa fog yahay ninkani can kulli nidin nin kastoo tartan la galaya ayuu ka fog yahay finadaa xagga deeqda iyo wa dariibin xagga waxyeelidda masaakiinta wax loo yeelayo laba tilmaamood ayuuna haddaba ku tilmaamay labadaa tilmaamooduu ku tilmaamay waa laba tilmaamoodoo iska soo horjeeda waayo wuxuu yidhi wuuna dhow yahay wuuna fog yahay buu yidhi kolkaasuu dareemay in hadalkiisan tanaaqud laga malaysan karo kolkaasuu tusaale keenay ama daliil buu keenay ku tusinaya inuuna tanaaqud ku jirin oo la heli karo wax dhow oo haddana fog waayo tilma sifuu ku dhow yahay sifana wuu ku fog yahay wuxuu yidhi kalbedri tusaalihiis waaba dayaxa oo kale afrada tusaa xadgudub buu ku noqday kalbedri waa dayaxa oo kale afrada wuxuu ku xeel dheeraaday fil culuwi xagga sarraynta dayaxu aad buu u fog yahay oo jirmi ahaan ama daata ahaan aad buu u fog yahay oo meel meel sare ayuu ku yaalaa wa daw-uhu iftiinkiisuna lilcusbati kooxda asaariina habeenka guuraynaysa jiddu qariibin aad buu ugu dhow yahay wuxuu yidhi ninkani xaggaa dhowida iyo fogida wuxuu ka xisaaban yahay dayaxoo kale dayaxu waana dhow yahay waana fog yahay wuu fog yahay oo halkuu ku yaalaa waa samadu aad bay nooga fog tahay wuuna dhow yahay oo halkuu ku- iftiinkiisii iyo nuurkiisii ayaa hortaada jooga ama dayax dheh ama cadeed dheh nuur oo dhan ayaa agtaada ah oo dayaxii dee nuurkiisii baynu haysanaa kolkaa wuxuu til- til- tilmaanu soo qaatay amaa mushabbahun bihigan wuxuu uga jeedaa qaradka uu uga jeedo waxay noqonaysaa bayaanu imkaan bayaanu imkaani lmushabbah baa la yidhaha waayo tashbiihani sidaan arki doonno tashbiiha dimniga loo yaqaano weeyaan tashbiiha dimnigaana inta badan wax bayaanulimkaan la yidhaha baa ku jira bayaanulimkaan oo mushabbaha ayaa xugum loo isnaadiyaa mushabbaha xugumka loo isnaadiyey ayuu xugumkaasi xugum hariib dadka agtooda a noqonaya waayo iminka mushabbaha waxaynu waa nin la ammaanayo waxaynu u isnaadinay xugum xugumkaasina waa fogi iyo dhowi fogi iyo dhowi dee wuuna fog yahay wuuna dhow yahay waa xugum dadka agtoodu hariib ka ah ayna aada u rumaysanaynin kolkaasuu mushabbahun bihigii daliil u kee ayuu ka dhigay daliil kalburhaan oo kale ama xujuu ka dhigay ku tusinaya wixii hore xukumkii hore inuu suurtagel yahay haddaba waxaa loo yaqaanaa qaradka noocan oo kale ah bayaanu imkaan waa bayaanu imkaani lmushabbah bayaanu imkaani lmushabbah kan oo keliya maaha meelo badan buu dhex dhacaa bayaanu imkaani lmushabbah بيان إمكان المشبه وحدح دعي قولك إمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى إمام الشافعي أيها منك يري ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن صفينة لا تجري على اليبس نبو لها اللي يوحو يري ننكن وحلها أوحكو يري ترجو النجاة نبت قليا دونيسا ولم تسلك طريقتها وددي لو مريين مراعيسي haddaba waa laba sifo ayuu ninkaa ku sifeeyey waayo wuxuu usoo isnaadiyey laba sifo iska soo horjeeda nin nabadgelyana raba wadadeediina aan maraynin kolkaasuu haddaba ma waxa dhici kara ayuu is yidhi nin nabadgelyana doonaya wadadeediina garab maraya kolkaasuu daliilu keeno wuxuu yidhi ina safiinata la tajri cala alyabasi kolkaa tashbiiha noocaas oo kale ah waxa loola yimaadaa bayaankaa iminkaan tilmaamayno ama waa tashbiihu dimnigii ayuu noqonaya meelo badan buu dhex dhacaa tashbiihan tashbiihu dimnigiihi taasuu buxtiri leeyahay دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرض في العلو وضوءه للعصبة الصاري نجد قريب والهيزا بيان الإمكان بلو يقنك وقال النابغة ذبيان نابغة ذبيان ننكي لورن جري ننكني نن قبيا أويان قبياجي جاهلي أيو كتر سنة نابغة أيا لو بحيي وايا مر قرى أمبو كسي دايي روح قبيا اللي ده مر قرى أمبو كسي دايي ننكي عبد الملك بن مروان لورن جري أيا أقري إنو يهي أشعر العرب carab oo dhan ninka ugu aftahansan ee gabayaagi ugu de- ugu gabayga badan ayuu u qoray taasuu tilmaamayayo wuxuu yidhi
كأنك شمس والملوك كواكبون إذا طالعت لم يبد منهن كوكبون كأنك شمس والملوك كواكبون إذا طالعت لم يبد منهن كوكبون ka-annaka waxa ba lagu moodaa buu yidhi nin yahow shamsun cadeed baaba lagu moodaa inaad cadeed tahay ayaaba adiga gebigaaga ba lagu moodaa walmuluuka dayax xidigahana walmuluuka boqorradana kawaakibun xidigaaba la moodaa idaa dalacad markay cadeeddu soo baxdo lam yabdu ma muuqdo minhunna kawaakibta xaggooga kowkabun kowkabna nin buu doonaya inuu tilmaamo ninkii uu doonaya inuu tilmaamo wuxuu ku tilmaamay haddaba inuu cadeedoo kale yahay waayo tashbiih buu u sameeyey oo kaannaka shamsun buu yidhi adigu cadeed baaba tahay gebigaaguba cadeed baa tahay buu yidhi cadeed oo kale ayaa tahay xagga nuurka iyo iftiinka kolkuu tilmaamay inuu cadeed yahay xagga cadida iyo cajiibka ayuu haddana ka dambaysiiyey walmuluuka kawaakibun inta boqor jirta ama melig jiraana waaba xidig kolkaa xidigaha sidaynu garanayno waa kowkab mudii aswada baa lagu tilmaamaa ama aswad waa wax madow sidooda iskood nuur uma leh laakiin way madow yihiin kolkaa iftiinkan ay leeyihiinna waxay ka soo qaataan cadeedda ay ka soo qaadanayaan kadibna nuurkaas innaga ay noo soo gudbinayaan waa muraad- muraayadan caadiga ah oo kale waayo muraayaddaa waxaad dareemi karaysaa haddii muraayadaa nin iminka halkaa cadeedda isla soo taago oo muraayadaa inagu soo qabto muraayadaas way ku cawiraysaa cadaadii bayna kuu soo celinaysaa iyadu sideeda de waa waxa weeye sida aad arkayso waa iska birtaa weeyaan ama muraayaddaa iska caadigaa weeyaan ee nuurka daatigaa aan lahayn laakiin nuurkii cadeedda ay intay soo qabato adiga dib kugu soo celinaysaa taasuu tilmaamayo wuxuu yidhi kaannaka shamsun niyahu cadeed baaba tahay buu yidhi walmuluuka boqorradan ka aan adiga ahayna kawaakibun waaba xidigo boqorradii oo dhan xidiga ayuu ka dhigay kolkaa xidigtu iskeed nuur dhuma lehee nuurka cadeeda ayay ku soo celinaysaa dadka ama adduunkan iyo dhulka ay hoos ugu soo leexinaysaa kolkaa wuxuu ka dhigayaa inayna boqorradu boqorro dhaba ama ahayn ninkan boqortooyadiisa uun ay wax yar kasi intay ka soo qaataan ay dadka ku maamulayaan maskaxdii ninkani uu lahaa iyo xikmaddii uu lahaa iyo aqoontii uu lahaa ay iyagu ka soo yar xadeen ayay dadka boqorro ugu yihiin buu leeyahay taasuu tilmaamo wuxuu yidhi kaannaka adiga waxba lagu moodaa gebigaaga shamsun cadeed baa lagu moodaa warniyow cadeed baaba tahay buu leeyahay walmuluuka boqorraduna kawaakibun waaba xidigaaba la moodaa boqorradiina xidigaaba la moodaa idaa dalacat tusaaluu keenay haddaba hadday hadday cadeedu soo baxdo lam yabdu ma muuqanayo buu ku leeyahay kawkabun lam yabdu minhunna kawkabun wax kawkab ah oo ka muuqanayaa ma jirayo kawkab quran ah wax kawkab oo ka muuqanayaa ma jiro kawkab qura oo ka muuqanaya ma jiro buu ku leeyahay haddii kawaakibtaas wuxuuna ka soo baxay taasuu tilmaamo wuxuu yidhi كأنك شمس والملوك كواكبون إذا طالعت لم يبد منهن كوكبون حداد أديقو تم هذا ماشان بقر هذه كلا أردني وي لابان يان ألابتولا وهي بقر ماشا أديقو تمد بقر كلا كم وقنا يا أما بقر شيغانا يا ودكونا أدون أدون كتشوغا مجري ينبولي تاسو تلمامي haddaba tashbiiha halkan yaalla qaradka laga leeyahay ama hadafka laga leeyahay waxaa loo yaqaanaa bayaanu sifo ama bayaanulxaal kolba kaa doonto ayaad odhanaysaa ama bayaanu sifo dheh ama bayaanulxaal dheh waayo bayaanu sifo weeyaano wuxuu doonayay inuu caddeeyo ninkan midabkiisu nooca uu yahay iyo boqorrada kale midabadoodu nooca ay yihiin sifadoodu nooca ay tahay kolkaa isaga cadeed mooyaane wax kalaba kuma soo qabanaysid buu ku leeyahay kuwan kalena xiddig mooyaane wax kalaba kuma soo qabanaysid waa bayaanu sifo haddii bayaanu sifaha si kale aan u sheegno kolkaad doonaysid shaygan shayga lagu shabahay xagga uu uga eg yahay shaygaa oo keliya inaad caddaysid baa bayaanu sifo loo yaqaanaa tusaaluhu waxa weeyaan tusaale ahaan iminka cimaamad yar baad soo iibsatay cimaamada calina horaa baad u taqaanid caligan cimaamadiisu waa cimaamada taqaanid oo cad kolkaa haddaba ninkan cimaamada soo iibsaday ayaan cimaamadiisa laakiin la garanaynin midabka ay tahay kolkaasaan odhanaya war cimaamada hebel waa cali cimaamadiisa oo kale kolkaa xaggey uga eg tahay dee caddaankay uga eg tahay bayaanu sifay noqonaysaa kitaab baad soo iibsatay kitaabkaasi waa xaashi cadday laakiin ma ogin annagu ninkan cumar la yidhahdo kitaabkiisa ayaa isna xaashi cadda ah kolkaasaan odhanaya war hebel kitaabku soo iibsaday waa kitaabkan oo kale xagga xaashiyaha iyo caddaanka ay leeyihiin kolkaa bayaanu sifay kaasi noqonaysaa shaygan sifadiisa kolkaan tamaaman la aqoonin ee sifadaa un aad bayaaminaysid ayay noqonaysaa bayaanu sifo ninkii cali ninkii cismaan la odhan jiray ayaa tusaale ahaan ayaa aad u far dheeraa kii fartiisu aad u dheer tahay ayuu inaga tegey bir iyo waxbaa kaga dhacayoo farteebaa gaabatay anigana fartaydana aad u gaaban kolkaa ninkii nin ogaa ayaa odhanaya war cismaankii ma garanaysaen farta dheeraa fartiisu waa fartaadan oo kaluun xagga gaabnidu uga jeeda bimacnaa fartiisiiba intay go'day ayaa in yari ka soo hadhay kolka gaabnidu doonaya inuu bayaamiyo innaguna gaabnidaa kumaynan ogeyn sifadaa kolka tashbiiha noocaas oo kalea bayaanu sifa ayaa loo yaqaanaa ama bayaanulxaal baa loo yaqaanaa waana tashbiihan beydka naabiqatu dubyaani ku jira uu leeyahay kaannaka shamsun walmuluuka kawaakibun idaa dalacad lam yabdu minhuna kawkabun wa qaala almutanabi fii wasfi asad ninkii mutanabi loo odhan jiray ama abutayib loo yaqaanay ayaa maanta libaax tilmaamaya awal hore waxaynu ku ogay ninkaasi inuu sayfu dawlo ka dhammaan waayo ama ninka awn inuu tilmaamo kolkaa mutanabi ayaa libaax tilmaamaya bilibaaxa iyo wuxuu ku tilmaamo ayaynu eegaynaa wuxuu yidhi maa quubilat aynaahu ilaa dunnata taxta duja naara alfariiqi xuluula maa quubilat lama qaabilo caynaahu libaaxan labadiisa indhood ilaa dunnata waxaa loo malaynayaa taxta dujaa madowga madow hoostiisa madowga hoostiisa naar alfariiq koox dabkood ayaad moodaysaa xuluulan oo degay buu ku leeyahay oo meel degay koox meel degtay ayaad moodaysaa buu ku leeyahay taasuu tilmaamayayo wuxuu yidhi maa quubilat caynaahu ilaa dunnata taxta dujaa naara alfariiqi xuluula wuxuu yidhi maa quubilat lama qaabilo oo libaaxa indhihiisa eegi kari maysid ilaa dab niman imika degay ay shidanayaan unbaad moodaysaa haddaba wuxuu yidhi maa quubilat caynaha waxaa la ogyahay inay xayawaanku ka siman yihiin habeenkii inay indhahoogu dhimbiish oo kale noqdaan waa wax aada u guduudan haddii gaar ahaan aad laydh ku qabatoo kale dhimbiil oo kale ayay noqonayaan haddaba wuxuu jeclaystay inuu tilmaamo libaaxan iyo indhihiisu sida ay u cascas yihiin ama ay u guduudan yihiin aada u guduudan yihiin welibana gaar ahaan midabaduna way isa soo saaraane casaanku kolkuu madow dhex yaallo ayuu aada u muuqanayaa kolkaa habeenka qudcurka ah ee aadka u madow haddaad libaaxa labadiisa indhood aragtid waad yaabaysaa casaanka buu doonayaa inuu yidhaahdo waxaanad moodaysaa niman imika uun degaya dabay shidanayaan haddaba niman degaya buu yidhi niman degaya iminka buu yidhi dabay shidanayaane degidda wuxuu ugu qayday dabka nimanka degaya markaa un ay shidanayaan dee dab olol le ma aha olol ma yeelanaya waa dhambiilihoo sidoodii u taagan haddii dadku ayna iminka degayn waxaa laga yaabaa dabka inay horay usii shitaan oo kolkaa dabkuba inuuna muuqan eh olol inuu meesha yaalaa laga yaabaa oo dhambeeshiiba ololka uu qarinayo saasuu leeyahay niman iminka degayaa la mooda wuxuu yidhi maa qubirat lama qaabilo caynaahu libaaxa labadiisa indhood lama qaabilo ilaa dunnataa labada indhood waxaa loo malaynayaa taxta dujaa madowga hoostiisa naar alfariiq baa loo malaynayaa koox dabkood xuluulan iminka degaya haddaba mushabihu waa dunnataa alifu tafniyada oo labada indhooda labadaa indhood baa mushabaha mushabahu bihiguna waa naar alfariiq aadaatu tashbiihuna waa dunnata haddaba xaggay iskaga egyihiin waa xagga casaanka iyo guduudka ayay noqonayaan kolkaa welibana guduudkaasi ma aha casaan iska caadiyahe waa casaan xaddhaaf ah oo dhambeesha oo kale ah tashbiiha halkaa yaalla waxaa loola yimaadaa bayaanu miqdaari sifa ama bayaanu miqdaari alxaal kolkaa bayaanu miqdaari alxaal waxa weeye shaygan mushabbaha ah oo tilmaantiisa taqaanid mushabbaha tilmaantiisa waa taqaanaa laakiin waxaadan garanaynin tilmaantaasi intay la eg tahay inay tahay tilmaan xaddhaafa iyo inayna ahayn tusaale ahaan ninkan caliya ilmo yar baa u dhashay ilmahaa yar waa ilmo madow waad maqashay ilmuhu inuu madow yahay laakiin ma garanaysid madowgaasi inuu qayru caadi yahay inuu aada xabdhaaf u yahay iyo in kale kolkaasaad odhanaysaa war ninkan ilmihiisu waa tuke baad odhanaysaa tuke kolkaa madowga waad ku ogeyde laakiin ujeeddada tuke kaga soo qaaday waa maxay ujeeddada tukaha ka leedahay waa madowgiisa aada hayru caadi u aweeyaan hayru caadi weeyaan madowg aad u badan ayuu samaynayaa ama waxaad kaloo samayn kartaa ninkan cumar ah ayaa soo iibsaday baad odhanaysaa wuxuu soo iibsaday ninkani waraaquu soo iibsaday wuxuu soo iibsaday tusaale ahaan kitaab kitaabkaasi waa kitaab nafci badan ha nafci badnaadee waa laga sii nafci badan yahay kitaabka oo waa kitaab nafci badan laakiin haddana laga sii nafci badan yahay kolka kitaabkan laga sii nafciga badan yahay ayaa doonaysaa cafwan kitaab buu soo iibsaday kitaabkan uu soo iibsaday waa kitaab aada u waraaqa badan aad buu u waraaqa badan yahu kitaab weyn saddex kun oo ku dhadhow oo waraaqood weeyaan halkanna waxaa yaalla kitaab isna intaasoo kale ah kolka waxaa la odhanayaa hebel baa kitaab soo iibsaday waanad garanaysaa inuu kitaabkani kitaab weyn yahay laakiin ma garanaysid ilaa qadar saddex kun oo waraaqooda inuu dhan yahay kolkaasaad odhanaysaa kitaabkuu soo iibsaday waa hebelkan kitaabkiisii oo kale xagga waraaqa badnida kolka waa kafra ama cimaamad buu soo iibsaday ninkani cimaamadan waa la ogyahay inay cad tahay laakiin caddaankaa lama garanayo inay tahay caddaan baxti oo aada u sii cad iyo inay tahay caddaan iska dhexdhexaada kolkaasaad odhanaysa hebel cimaamadiisu waa cimaamada ninkan oo kale xagga caddaanka waa caddaan hayru caadiya idhahaa caddaan aada u badan idhaha ayay ka dhigan tahay macnaha saasoo kale ayaad odhanaysaa taasuu tilmaamay wuxuu yidhi waqaala almutanabi fi wasfi asad maa qubilat caynaahu ilaa dunnata taxta duja naara alfariiqi xuluula waqaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay waladiina kuwa yadcuuna caabudaya min duunihi isaga sokadii waxyow kale laa yastajiibuuna lahu ma ajiibayaan bishayin shay kuma ajiibayaan ilaa ka baasiti kafayhi ka qacmihiisa fidinaya labadiisa kafka fidinaya oo kale mooyaane ila almaa'i biyaha u fidinaya liyabluga faahu afkiisa si uu gaadhsiiyo wamaa huwa bibaaridihi mana gaadhsiin karayo ilaahay aayad aayad aayaddan ayuu sheekhu tusaale inoogu soo qaaday ilaahay wuxuu inoo ina leeyahay kuwa ka leexday masaakiintaa baahan ee gebigoogaba baahida la moodo in laga abuuray baahi baa la moodaa in laga abuuray waayo wax kaaftoomi karaya maaha addoomahani haddii laxdad bura uun lagu yidhaha dadfata dadfata cayn naftaada maamul dee ma maamuli karaysid waayo waxa waxyooga lagu ducaystay ka mid tahay allahuma laa takilnaa ilaa anfusina darfata cayn waa nin baahi ka samaysan kaa baahida ka samaysan kii haddaba baahi tirayey allah ilaahay buu ahaa haddaba ilaahay baahi tirayay ee yidhi anaa ku baahi tiraya anuuna soo caabud ayuu cibaadadii la garab maray kadibna meel kale ayuu la aaday kaasuu haddaba ilaahay tusaale usoo qaatay wuxuu yidhi war kuwa caabudaya aniga waxaan ahayn ama ilaahay waxaan ahayn kuwa caabudaya kuwa uu caabudaya kuma ajiibi karaan shayna kolkaa wuxuu damcay ilaahay inuu kuwaa tashbiih inooga keeno ku miskiin ah oo baahnaa oo ilaahay abuuray iloobay oo ku kale haddana cibaadadii u leexiyey xaaladiisa ayaa mushabbah laga dhigay mushabahubihigiina waxaa laga dhigay nin ooman oo aad iyo aad u ooman ayaa mushabahubihigii laga dhigay ninkaa oomani biyuu ag fadhiyaa wuxuu damcay inuu biyaha cabo intuu qacmihii sidaa u fidiyey intuu qacmaha farahii sidaa u fidiyey ayuu farihiina kala geeyey dee qacan fidsan oon soo yar laabnin nebiya ma qaadi karto qacmihii saa u fidsanaayo farihii kala tagsanaayo biyihii la galayo wuxuu is yidhi biyaha afka gaadhsii dee uma suurtoobaysa biyihii waxaad iska garanaysaa inay meeshay ka kala yaacayaan waa qacan taagan oon laabnayn kolkaa waa kuwaasoo kaleu yidhi sida kaas calaacashiisaasi ayna wax ugu taraynin ama ayna biyo u gaadhsiinaynin ayuu kuwanna sanamkaa ay caabudayaan ayna wax u gaadhsiinaynin tashbiihan way noo iman doonaayo qaybta tamhiiliga ayuu ku biiri doonaa insha allahu tacaala haddaba ujeeddada laga leeyahay waa maxay baljoogay tashbiiha noocan oo kale ah waxa weeyaan taqriir baa loo yaqaanaa taqriiru sifa sifa aad loo sugayaayoo loosii taqriirinaya sifuu doonaya ilaahay inuu aad u sugo sifadaasina waa kuwan ilaahay garab maray ee cibaadada la garab maray ee kuwa kale yidhi kuwaasaan u cibaadaysanaynaa والذين كوا يدعون عابدية من دونه إلهي سكدي لا يستجيبون ما أجيبيان لهم إياك ما أجيبيان بشيء وحبك ما أجيبيان إلا كباسد كفيه لبدا قعمد كفديي موياني إلى الماء بي أفديي ليبلغ سي وغارسيو فاهو أفكس سي وغارسيو وما هو منعها ببالغه أفك كي غارسينيا مرنا أفك ما غارسينيو كل هذا بيان صفه وبدن يحي اللغة العربية آد وحن دون يا عفوا تقريركو تقرير صفه آد بو بدن يحي waxa kamida tusaalahaan waxaad aragtay tusaalahaan waxaad aragtay nin subaxdii intuu ka laho shaqo u kala haya maalin oo dhan xaydin ordaya dhididaya haddana habeenkii uu soo hoyanaya kiin shilin haysanin kolkaasaad doonaysaa ninkaas sifadiisa inaad dadka si fiican ugu bayaaniso ama laabahooga inaad ku taqriiriso waxaad odhanaysaa war ninka subaxdii ka lahaa asaa- asaaci war ninka sacyayaya baad odhanaysaa haddana wax camala iyo wax faa'iida ah uu hayaa ayna jirin waa ka raaqimi cala almaa waa nin intuu biyo intuu ceel biyo adul fadhiistay yidhi qur'aan baan maanta ku dul dhigayaa ceelka biyaha biyaha haddaad tidhaahdo bismi llahi araxmaan araxiim baan ku dul qorayaa maanta oo dhan aad ku celcelisid dee taad qortaaba ma muuqanayso waayo waa biyo ama hawadan haddaad istidhaa wax baan ku qorayaa dee wax muuqanaya maaha kolka kaa camalkiisa maalin oo dhan ordaya shilinna aan ka helaynin ayaa kan oo kale ah kaasaa lagu taqriirinaya aayadda qur'aankiina nooca noocaas oo kale ah ayay ku socotaa bayaanu taqriir ayaa loo yaqaanaa wa qaala abulxasan alambaari abulxasan alambaari ninkii la odhan jiray ayaa ninkan abulxasan alambaari waxa weeye gabayaagii aadka welibana u gabayga gabayga u yaqaanay nin ka mida ninkani bagdaad buu ayuu ku noolaan jiray wuxuu geeriyooday saddexdii boqol iyo sideed iyo labaatankii aad wuxuu caan ugu ahaa baroordiiq uu sameeyey nin abaadaahir la odhan jiray oo welibana wasiir ahaa ayuu baroordiiq u sameeyey ninkaa waa la dilay waana la salbiyey waxa waxaa lagu tilmaamaa wasaaradii wakhtigii dowlatulcabaasiyiin ayaa dishay kolkaa xataa kii dilay marfiyada iyo baroordiiqle kolkuu sameeyey wuu qoomamooday wuxuuna jeclaystay uu dadka hortiisa ka markhaati kacay inuu jeclaan lahaa in isaga inta la dilo saasoo kale loo salbiyo oo marfiyadan iyo ammaanta loo tiriyey kan isaga loo tiriyo wuxuu yidhi allayle waxaan jeclaan lahaa kaa dhintay inaa intaan noqdo in aniga ammaantan lay tiriyo taasaan jeclaan lahaa buu ku leeyahay haddaba abulxasan alambaari wax kale kuma soo caan bixin marfiyadiisaasna wax kale laguma jeclaanin laakiin shay dadku ay u haysteen waxun inuu yahay unbuu ammaanay shay dadku ay ka carari jireen unbuu dadka jeclaysiiyey intaa keliya ayuuba kusoo caanbaxay maxaa ka mid ah haddaba mersiyadiisa gabayganaa ku jiray madadta yadayka naxwahum ixtifaaan kamaddihimaa ilayhim bilhibaati nin la salbiyey waynu garanaynaa waa la jiifinaya geedkaa la duldhigaya qacmaha loo fidinaya saasaa loo salbinaya meel kasta geedkaasa lagu engejinaya saasaa loo taagaya dadkii haddaba loo j- dadkiina inta lasoo shiriyo ay dadkiina intay kusoo dul ururaan ayay daawanayaan dadkaasi waxay iskugu jiraan nin ka naxaya oo dee ka ooyaya iyo nin ku faraxsan intaba waa la iskugu jiraa haddaba dadkaa meesha ku dul shirsan ee daawada laleeyahay kiibaa la salbinayaae ee ku dul shirsan iyo qacmaha isaga la taagee la engejiye saa loo salbiyey ayuu ninkani tusaale kale ka sameeyey waayo qacmahan taagani waa qacmaa la xidhxidhay waa la salbiye waaba la dilayaaba waa salbintii weeyaan wuxuu ka dhigay inuu ninkani deeqsi yahay kolkaa inuu qacmahan inuu inuu isagu ikhtiyaarkii u taagay oon la salbininba inuu wax bixinayo dadkan daawanayana wuxuu ka dhigay masaakiintii uu waxsiinayay wuxuu ku ammaanaya haddaba abaa daahir oo ninka la salbinaya ah wuxuu ku ammaanaya inuu yahay deeqsi wuxuuna leeyahay adigoo nool iyo adigoo dhintayba deeqsi waada xayan wamayitanba deeqsi baa tahay buu leeyahay waayo kolkaad noolaydna waa lagu yaqaanay deeqsinimada markii aad dhimatayna waa kaa qacmihii baa taagtay masaakiintiina wataa kugu dul urursan kolkaa shaygani shay laga naxa ayay ahayd waayo salbigu waa wax laga naxo in nin idin la salbiyo waa laga naxayaa haddana wuxuu ka dhigay salbintii wax la jecel yaho deeqsinimuuba ka dhigay qacmihii taagnaana wuxuu ka dhigay qacmo waxbixin u taagan sidaad arkaysa dadkii daawanayeyna masaakiintii ku dul shirsanayd ayuu ka dhigay wuxuu yidhi kii oo taa tilmaamaya madadta yadayka naxwahum ixtifaaan kamaddihimaa ilayhim bilhibaati madadta waa taagtay buu yidhi abaa daahirow yadayka laba yadayka labadaada qacmood ayaa taagtay naxwahum dadka xaggooga ayaad u taagtay ixtifaaan waxbixin dartood baanaad ugu taagtay inaad waxbixiso ayaad doonaysaa buu yidhi oo waxbixi baad is leedahay kamaddihimaa sidaad u taagaysay ilayhim dadka sidaad ugu taagaysay bilhibaati waxbixinta sidaad markaad noolayd dadka aad waxu aad- aad waxu siin jirtay ayaad markaad dhimatayna ayaad isma ogide eed qacmihii taagtayood wax u bixinaysaa buu leeyahay waad aragtaa haddaba gabayga noocan oo eebeydka tashbiiha noocan oo kale ah maxaa loola yimaadaa qaradka laga leeyahay iyo ujeeddadu waxa weeyaan taxsiin ataxsiin weeyaan waa shay haddii shay fool xumaa oo la qurxiyo ama shay kolka horeba qurux badnaayo taxsiin saa'id ah uu ku sameeyo weeyaan ataxsiin baa loo yaqaanaa taxsiin weeyaan وqاaل أعrاaبiy في dm امرأaته nin أعrاabiya ayaa xaaskiisii caayaya kolka gabayganu buu u tirinaya wuxuu yidhi isaguna وتفتح لها كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح
وتفتح waxay furaysaa buu yidhi inantani laa kaanat yayna noolaanina ilaahay idinkii iminka ba har dhimatee buu leeyahay faman af bay furaysaa low ra'aytahu haddaad aragto tawahamtahu waxbaad moodaysaa baaban albaab oo mina naari naarta ka tirsanoo yuftaxu la furay wuxuu leeyahay hadday naartani afkaba kala qaato waxaad moodaysaa albaab naarta ka tirsan oo la furay baad moodaysaa albaab naarta oo la furaya haddaba waad aragtaa wuxuu sidaad arkayso u habaaraya welibana ninkan acraabigiihi aad buu xaaskiisa uga cadhoonaya wuuna nacaya wuuna ka fog yahay ereyadu ku gutayna waad ku waad arkaysaayo laa kaanad buu leeyahay xataa noloshaba uu boori waayey wuxuu leeyahay ilaahay idankii iminkaba ha dhimatee taftaxu waxay furaysaa buu leeyahay faman af bay furaysaa af hadday kala qaado albaab naaro la baneeyaad moodaysaa buu leeyahay wa taftaxu waxay furaysaa faman af bay furaysaa low ra'aytahu haddaad aragto afkaa tawahamtahu waxbaad moodaysaa baaban albaab oo min annaari naarta ka tirsan oo yuftaxu la furayo laa kaanad danna waad aragtaayo waa duca waa ducaa calayhi waa habaar waa muctaridaa loo yaqaana haddaba ninkani sidaad arkayso wuxuu ihi low ra'aytahu tawahamtahu baaban min annaar haddaba aadaatu tashbiihu waa tawahama mushabahuna waa ha'da ku jirta tawahamtahu afka u noqonaya mushabahu bihiguna waa baaban min annaar haddaba afkii xaaskiisa ayuu albaab naar ah mushabahu bihii uga dhigay ujeeddaduna waa maxay waa ataqbiix taqbiix baa loo yaqaanaayo wuu taqbiixinaya aad buu u fool xumaynaya haddaba qaradka iyo ujeeddada halkan laga leeyahay waa maxay qaradku waa taqbiixa iminkaan tilmaamayo sidaan arkayno shantaa tusaale mid kastaba raqam ayuu u dhigay haddaba raqamka abulxasan alambaari kiisa ayuu raqam khaamis ka dhigay kan acraabigana raqam sita kama dhigin oo lix uma qorine ilaa raqam buu ka dhigay waayo waa isku qarad labadan beyd ee ugu dambeeya ka horena waa madxi waa taxsiin ka dambena waa taqbiix ataxsiin wa taqbiix waxba lama kala tiriyo waa mid qura ayay noqonayaan albaxth wuxuu doonayaa inuu haddana baxthi abyaada inuu ku sameeyo wasafa albuxturi ninkii buxturi la odhan jiray wasfi ayuu sameeyey ama tilmaan ayuu ninkii buxturi la odhan jiray la yimid tilmaantiisaa maxaa ka mid a buxturi wasafa albuxturiyu buxturi wuu tilmaamay mamduuxahu ku ammaanayey buu tilmaamay fi lbeyt alawal beytka hore ayuu ku tilmaamay biannahu qariibun inuu u dhow yahay lilmuxtaajiina kuwa baahan ninkani aad wuxuu ugu dhow yahay kuwa baahan baciidu lmanzila mansiladiisa ayaa aad u fog baynahu baynkiisiiyo wa bayna nudaraa'ihi kuwa lamidkaa dhexdooda waxaa ahaaday fi lkarami xagga deeqda bawnun farqi shaasicun aad u fog walaakin albuxturiya ninka buxturiyihi xiinamaa axasa markuu dareemay annahu isagu wasafa inuu tilmaamay mamduuxahu mamduuxiisa biwasfayni laba tilmaamood mutadaadayni oo iska soo horjeeda humaa labada tilmaamoodna alqurbu walbucdu inay yihiin ayuu araada damcay an yubayina laka inuu kuu caddeeyo ana dalika arrinkaasi mumkinun suurtagal inuu yahay waan laysa inuuna u ahaa waan laysa inuuna ahayn fi lamri amarka dhexdiisana tanaaqudun wax isburinaya fashabaha mamduuxahu buu shabahay bilbedri dayax buu ku shabahay aladii dayaxa oo huwa baciidun aad u fog fi samaa'i samada aad ugu fog walaakina daw'ahu iftiinkiisu qariibun uu dhow yahay jiddan aad uu u dhow yahay lisaa'iriina kuwa guuraynaya bileyli habeenkii wa hada kani axadu aqraadi tashbiih aqraadu tashbiiha mid ka mida weeyaan wa huwa bayaanu imkaani lmushabah bayaanu imkaani lmushabah waa mushabaha inuu suurtagal yahay caddaynna caddaynayo wannaabiqatu ninkii naabiqa ahaa yushabihu wuu shabahaya mamduuxahu ku ammaanayo bishamsi cadaad buu ku shabahaya wa yushabihu gayrahuna wuu shabahaya oo min almuluuki boqorrada ah bilkawaakib buu ku shabahaya lianna sadwata almamduux ninka mamduuxa ah qabashadiisu taqudu way laabaysa min sadwati kulli melikin boqor kasta qabashadiisa kamaa takfa shamsu cadaadu siday kamaa tukfi shamsu cadaadu siday u qarinayso alkawaakiba xidigaha haddaba fahwa isagu yuriidu wuxuu damacsan yahay an yubayina inuu bayaamiyo xaala almamduux ka la ammaanaya xaaladiisa iyo wa xaala gayrihi kuwa kale xaaladiisa oo min almuluuki boqorrada ah wa bayaanu lxaali bayaanulxaalku min aqraadi tashbiih buu ka tirsan yahay aydan mar labaad baa noqonayaaye wa beyt lmutanabi ninkii mutanabi la odhan jiray beytkiisu yasifu wuxuu tilmaamayaa caynayi lasad libaaxa labadiisa indhood fi dalaami habeen habeenka madow bishiddati lixmiraar buu ku tilmaamaya guduud iyo casaan aad u daran iyo watawaqud olol xataa ina man yaraahumaa labadaa indhood ninka arka min bucdin meel fog ka arka yadunnuhumaa wuxuu u malayn naaran dab buu u malayn oo liqowmin ummad u sugnaaday xuluulin degaya muqiimiina meesha ku negi falow lam yacmid hadduuna u qastin almutanabi ninka mutanabiihi ila tashbiih hadduuna u qastin laqaala wuxuu odhan lahaa ina caynaya alasad libaaxa labadiisa indhood muxmarataani way guduudan yihiin meesha tashbiihba ma yimaadeen walaakinahu isaga udurra waxaa loo dhibaategeliyey ninkaa aynu tilmaamayno ila tashbiih baa loo dhibaategeliyey liyubayina inuu bayaamiyo miqdaara hada alixmiraar casaankaasi inta uu la egyahay iyo wacidamatihi weynankiisa wa haadaa kanina min aqraadi tashbiih aqraadda iyo ujeedooyinka tashbiiha loola yimaado ayuu ka tirsan yahay ayadu aydane mar labaad baa noqonayaaye ama alaayatu aayadda alkariimatu ee kariimada ah fa innahaa aayaddu tataxadadu waxay ka warramaysaa fii sha'ni man kuwo sha'nigood bay ka warramaysaa yacbuduuna caabudaya alawthaana sanamka iyo wa annahum iyagu idaa dacuu kolkay baryaan aalihatahum aaliyahadooda laa yastajiibuuna inayna ajiibayn idaa dacaw markay baryaan aalihatahum markay baryaan laa yastajiibuuna lahum inayna ajiibayn walaa yarjicu ilayhim umana soo celinayaan uma soo noqonayo haada ducaau ducadaasi bifaa'idatin wax faa'idaa uma soo celinayo waqad araada allah ilaahay wuxuu damcay jalla hanaa'uhu ammaantiisu sarray weynaatayay an yuqarira inuu sugo hadihi alxaal xaaladdaa wayuhabbitahaa uu aad u ta'kiidiyo fi ladhaan quluubta fashabbaha haaulaa kuwaa wuxuu ku shabahay alwathaniyiin ee sanam caabudka ah biman ruux buu ku shabahay yabsudu kafayhi labadiisa kaf fidinaya ila almaa'i biyo u fidinaya liyashraba si uu u cabo falaa yasilu lmaa'u biyuhu ayna gaadhaynin ilaa fahmi falaa yasilu lmaa biyuhu ma gaadhayaan ilaa fahmihi afkiisa bilbadaaha waana daahir bacid hadalba uma baahno liannahu maagu yakhruju waa baxayaa min khilaali asaabicihi farihiisa dhexdooday ka baxayaan min khilaali asaabicihi bay ka baxayaan maa daamad kafaah labadiisa kafintay daa'imsan yihiin mabsuudatayni kuwa la fidinayo haddaba falqaradu qaradku min hada tashbiihi laga leeyahay taqriiru xaali lmushabbah mushabbaha xaalkiisa oo la adkeeyo weeyaan wayatii hada alqarad waa imanaya حينما يكون المشبه مشبه مرق نقضه أمرا معنويا أمر معنويا لأن النفس نفط لا تجزم ما جزمسه بالمعنويات معنوياتك جزمها سيدي أجزمسه بالحسيات حسياتك وفهي يضو في حاجة أدري غبا هنتهي إلى الإقناع إلا قنعيه وبيت أبي الحسن الأنباري أبي الحسن الأنباري بيت كيسو من قصيدة قصيدة يكثر سنة نالت كاردي شهرة عن مضى في الأدب العربي أدب كعربي قال لا لشيء شيء كما قارن إلا أنها إيضو حسنت وحي قرحسة ما أجمع الناس وحي دادكو كورمان على قبحه حميديسة إيو الإشمئزاز منه إن لقى عرره وهو صلب ويان فهو إساغو يشبه وشبهيا مدى دراعي المصلوب كلا صلبين يلبديس حصول تاغيو على الخشبة إن لقدل تاغيو والناس دادكنا حوله هريره سايهين بمد ذراعيه بكشبهي لبديس قعمود تفيدنتي أفيدني بالعضاء وحبحنطة لسا إليه كوا باهن وحسينيو أيام حياتي مركو نورا والغرض وحا لوغا جيدا من هذا تشبيه تشبيها التزيين قرحين ويان وأكثر ما يكون inta badan wuxuu dhacaa hada nawcu noocani filmadiixi ammaanta iyo warrafaa'i baruurdiiqda iyo walfakhri faanka iyo wawasfi maa kii tilmaantiisa tamiilu ilayhi nufuus naftu ay u leexato walacraabiyu ninka reebaadiyaha ah oo fi lbeyt alakhiir beytka ugu dambeeya ku jira yataxadatu waa ka warramaya can imra'atihi xaaskiisuu ka warramaya fii sakhatinkiiyo u cadhaysa wa alaminkana xanuunsanaya xataa inahu isagu la yadcuu calayha waa habaaraya bal xirmaan buu ku habaaraya min alwujuud in wujuudkanba laga xirmaaniyo fa yaquulu wuxuuna leeyahay laa kaanad buu leeyahay ilaahay idinkii ma noolaato wayushabbihu famaha afkeyga wuxuu ku shabahayaa xiinamaa taftaxuhu kolkay afka kala qaado bibaabin albaab buu ku shabahayaa oo min abwaabi jahannama albaabada jahannama ka tirsan waalgaradu min hada tashbiih tashbiihan qaradkii ujeeddada laga leeyahayna ataqbiix weeyaan wa aktaru maa yakuun inta badan wuxuu dhacaa filhijaacayda iyo wa wasfi maa kii tilmaantiisa tanfiru minhu nafsu naftu ay ka cararayso alqaacida aw alkhulaasa aqraadu tashbiih wuxuu doonayaa inuu iminkana halkan ku sharxo aqraaddii tashbiiha aqraadu tashbiihi tashbiiha aqraaddiisu kasiiratun aad